kadib shirkadaha norway iyo shirkado kaleo malaha isku jira la siiya meesha inay shidaal ka baaraan
waa tahay wax waliba waxa ay leeyihiin mas-uuliyad arinta hadda taagan ee muranka badda ninka kenyaatiga ah ee awal arintan galay oo muranka geliya badda soomaaliya muxuu bartay muxuuse yahay maxaase ku kalifay inuu badda soomaaliya isagu haatan muran geliyo mas-uuliyiintii uu la kulmayse adigu waxma ka ogtahay waxse ma ka taqaanaa si dadka soomaaliyeed ay u ogaadaan cidda mas-uulka ka ah cidda saxiixday warqadaha lagu kala qaadanaya badda soomaaliya oo ilaa haatanna aan xal loo helin walaal horta baddan soomaaliya horta ninka kenyaanka aynu ku hormarno ninka kenyaanka simon unjuguna ayaa la yidhaahdaa wuxuu iminka ka mid yahay waa members of the commission on the limits yani soomaaliya iminka dacwaan gudbinay soo ma laha dacwadaas khubarada loo gudbinayo board member bay leeyihiin united nation qof kasta oo soomaaliya ninkan kenyaanka horta iminka kuwaasuu ku biiray uu ku jira oo waa dadka baddan laysku haysto go-aanka ka gaari doona waana ninkii aas-aaska u ahaa yani shiishad kale waxaa jirta kenya iyoiyo tanzania markay boodharka xeebta badooda iyo boodharkooda ku heshiinhayeen boodharka yani xuduudda udhexaysa soomaaliya iyo kenyana waa soo gelaysaa laynkan ay dowladda kenya intay saa u qalluucisay ay bad soomaaliya ka jabsanaysa kuma jira ninkii waxaan aasaasay weeye marka dowladda soomaaliya hataa meela iminka ku qodhay ma jirto inay codsato ninkaas horta inuu laga saa uusan arintan faragelin maxaa yeelay waa conflict of interest ninkii waxaan asaaskii hore iminka bilaabay baa guddiga go-aanka ka gaarayana ku jira marka ninkanina yani websiteka united nationka u n clos united nation convention on the sea of the lawna haddaad tagto warqadihii ay soomaaliya dirtay kuway kenya soo dirtay ninkan guddiga uu ka mid yahay waa guddigan baddan laysku haysto aakhirka ragga wax ka gaari doonu ku jiraa marka ninkan inuu siminaaro badan norway u tegay waa la soconnaa inuu new york u yimid waa la soconnaa ingiriiska mari ugu yimid marka ninkani waa nin dowladdiisaa ka dambaysa yani ninkan in la eeda ma aha ninkan dowladdiisaa ka dambaysa mashruuca waxaa weeye qandaraaskan uu soo gudbiyey wuxuu yidhi badda iminkan saaanu inu leexinaynaa dowladdiisiina waa ka yeeshay sida muuqatana hadda malaha su-aasha ku xigtay noqon doontaa arrintu waxay maraysaa baddii in muran la geliyey ujeeddadiis ugu weynna taasi ahayd
waa tahay maadaama isagu yahay nin kenyaatiya dowladdiisana ay u tahay dowladda hadda ka caawinaysa in muran la geliya baddaanna uu isagu ku dhiiraday soomaaliya kama liidato kenya inkastoo dee waddan dagaal bahsan oo la har u yahay haddana aqoon-yahanada kenya oo kale soomaali waa ay leedahay ma jiraan aqoon-yahano sidiisoo kale inta wax u bartay ku raajooga inay ninkan iyo wax lamida aanay mar dambe badda soomaaliya damac ka gelin dowladda federaalkse wax xiriira idinka ma idinla soo samaysay maadaama aad tihiin aqoon-yahanadii waxaan aqoonta u lahaa
walaal waa jiraan dad soomaaliya horta ninkan geologigu bartay yani geologiga waa dhagaxyada macdanta ku jira iyo shidaalka ku jiro ragga takhasuskooda rag badan oo soomaaliya oo p h d ku haysta geologia jira rag p h d petroleum engineer ku haystaa jira marka horta midda ugu horeysa soomaali aqoon la-aani meesha aynama dhigin ee daacad la-aan baa ayna dhigtay mid waa midda midda ku xigta ee ummadda soomaaliyeed in tooshka loogu ifiyo u baahan waxaa weeye maxaa baddan ay dowladda soomaaliya iminka shaqo uga dhigatay una ogolaatay in muran la geliyo moogta wixii marka laysku qabsado baa labadii qof la dhedhexaabin karaa midda kaleo dadka soomaaliyeed inay ogaadaan u baahan law la yidhaahdo sharciga badaha soomaaliya soomaaliya waxay claim garaysay ama ay sheegatay ilaa laba boqol oo mayl laga bilaabo xeebta dhulka iyo badda meesha iska galaan laga bilaabo ilaa laba boqol oo mayl oo sida uu u qoran yahay iyo sida uu qeexan yahay markaad aragto yani waxaad fahmaysaa dadkii xilligaa joogay waddaninimadooda daacadnimadooda iyo say u fiira dheeraayeen marka soomaaliya sharcigan iminka e e z da extended economic zone la yidhaahdo labada boqoloo mayl iyo waxa ka dambeeya wadanka kusoo cadidaya labiyo toban mayl ilaa xeebta dowladdii dalabtana labaatan iyo afar mayl bay ka dhigi kadhaa soomaaliya laba boqol oo mayl bay mar hore sheegatay dowlad saasoo kalea jira heshiisyadanna dowlado badani ma saxiixin maraykankan aynu iminka joogno ma saxiixin marka dowladda soomaaliya ummaba ay baahnaba yani sharciga badda loo teedhisaba baa ku filan xilligii loo baahdo baan anagu tegaynaa maxaa yeele haddaad rabto inaad shidaal shirkado shidaal siiso haddaad rabto in maraakiibta meesha marayso ay is rajista gareeyaan laba boqoloo mayl dowladda soomaaliya united nationkana gii bay usoo gudbisay waana ratified madaxweynaha saxiixay guddigaa soo saxiixay yani uma baahnaba dowladda soomaaliya in ay arintan badda faraha la gasho xilligan marka xildhibaanada baarlamaanka iyo prime ministerka madaxweynuhu waa ku khaldan yahay arintan in la taliyayaashiisa iyo dadka la taliya u sheegaan ay dhahaan waa dabcan waa fahmaynaa bressure baa madaxweynaha iyo mas-uuliyiinta soomaaliyeed oo dhan saara in heshiiskan la dhammeeyo norway oo mushaharada bixisa wasaaradaha qaar baa xusul baruur meesha ugu jidha marka madaxweynaha maadaamu hadda hal qof baa fiiri intuu saxiixay yuu soo saaray waadna aragtay dowladda soomaaliya e e z-da yani extended economic zone oo habkan dambe oo badaha labadii boqol bay rabtaa inay kasoo laabato labaiyo toban mayl iyo laba boqol oo mayl oo international c laakiin aan aniga iska leeyahay yaman bay ku qabsatay qayb inaga iminka kenya soo inaguma haysato dhulkii arintaas waxaan rabaa inaan usoo noqdo arinta yaman tanaan rabaa inaan dhameeyo tan marka waxaa loo baahan yahay baarlamaanka sidii berigii horeba uu ku suubiyey inuu laalo uu darshada ka tuuro oo uu yidhahdo arrintan waxba kama jiraan wax gorgortan ah aan gelayna male lakin waxaa moodaa arrintii iminka maxkamaduba ay dowladda haddana usii gudbisay marka arrintan arrin aad degdeg in wax looga qabto u baahan waayo oo la joojiyo barteeda lagu joojiyo waxaad leedahay macnaha arintan iyo keyskan loomaba baahnayn dowladda soomaaliya inay furto inay iminka furto looma baahna sababo badanoo awgeeda khubaradeedii iyo awoodeedii ay badaheeda iminka ku sugi lahayd uma baahna sharci badeed bay leedahay wax khubaroo soomaaliya oo loo bandhigay ma jirto midda kalena dowladda soomaaliya haddayba rabto in muran badda ay geliso kenya waxba kuma ay qabsan oo laynka hadda soomaaliya markuu soo galo maabka markaynu fiirino markuu dhulka badda u jiro labaatan kilomitr ingiriiskaa leexiyay intuusa xuduuda ina siin waxyar buusaa u yara leexiyay hadday rabto soomaaliya dhinaca kale intay tagtay laynkii hore sidiisa ay kusoo socsiin kartay oo qaybba iyadana ka sheegan lahayd kenya marka iminka hadda adig kenya unbaa wax kugu sheeganaysa adigana waxba kuma sheeganaysa waa tahay kenya marka badraadis maahay waa shidaal raadis kenya khayraadunbay meesha raadinaysa waa tahay waa tahay marka maxaa la gudboon marka soomaaliya hadda arrintan in la sii wado iyo in halkaa lagu joojiyo arrintan mas-uuliyiinta soomaaliyeed horta inay ogaadaan runta marka la sheego ummadda soomaaliyeed kalsoonideeda dad ku jooga ma ah oo qof intuu tegey codkiisa dhiibtoo doortay ma jiro yani saasunbaa kalsoonida dhabtaa lagu helaa yani baarlamaan oo laysu keeno hab qabiil ku dhisan waaya laakiin ani waxaan qabaa arrin saan u weynoo kale in un ay ka doodi karto ama go-aankeeda gaari kadho ayadoo